soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixinaysa inay dunidu ka faa'iidaysato ilaha maalgashi ee sida dabiiciga ah alla ugu manaystay waxayna wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaaluhu qaaday dhowr tillaabo oo ku wajahan sidii dalkeennu uu heli lahaa maalgashi caalami ah unkidda xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo shaqadiisu tahay soo bandhigidda ilaha maalgashi ee dalka ka jira ayaa ka mid a dadaalada wasaaraddu ugu jirto gaaridda himilada ah inay soomaaliya caalamka ka faa'iidaysato wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho uga qayb galay daahfurka websayte xafiiskani kusoo bandhigi doono fursadaha maalgashi ee soomaaliya ka jira cabdiqafaar axmed shire oo ka tirsan howlwadeenada xafiiskan ayaa sharaxaya qaabka qof weliba oo danaynaya fursadaha maalgashi ee soomaaliya ugala socon karo websaytekan websiteka sominvest waa websiteka xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo markaasi lagu ururiyo xogaha ku aadan maalgashiga dalkeena qofkii jeclaan lahaa inuu eego waxa uu booqan karaa boggeena websiteka oo ciwaankiisu uu yahay www sominvest mob gov s o markii uu halkaas booqdo wuxuu arkayaa haddii uu yahay maalgashade iyo haddii uu yahay qof caadiya oo jeclaan lahaa inuu xog badan ku ogaado maalgashiga waddankeenna xogaha ku saabsan dalka marka koowaad wuxuu ogaan karaa xafiiskeenna waxa uu yahay iyo waxa uu qabto sidoo kale waxa uu ogaan karaa wadatashyadii uu xafiiska dhiirgelinta maalgashiga qaranka ka sameeyey arrimaha maalgashiga dalka consultationskii oo dhan iyo maaragtay wadaxaajoodiyadii lala yeeshay hay-adaha dowladda federaalka amul goboleedyada private sectorku ay hogaaminaysay rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka sidoo kale waxaa ku jira tobanka investment sector ee ay soomaaliya isla qorshaysatay markii wadatashyada aan samaynay in diiradda la saaro marwe fahmo axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha wasaaradda ee maalgashiga dalka wasaaradda qorsheynta waxay caawa dah furaysaa website ganacsatada ama maalgashayaasha dunida ay ka arki karaan markay rabaan inay soomaaliya imaadaan iyagoo macluumaad buuxa haysta marka maasha allah oo ku faraxsannahay tallaabo horey loo qaaday waayo sadiiq xirsi warfaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo madashan goobjoog ka ahaa ayaa ka hadlay ka wasaarad ahaan sida ay muhiimka ugu tahay inuu dalku helo maalgashi caalamiya anaga ka wasaarad ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa aada noo taabanaya waxaa weye human capitalka oo qayb ka mid ah in la hormariyo ummad ma hormarin karta hadaynaysan bulshadeeda aysan dhisin waana ku faraxsanahay inaan bartinalnaha wasaaradda qorsheynta tobanka himiyada ugu waaweyn oo ugu horeeya dhaqaalaha sida beeraha sida kalluumaysiga sida xoolaha sida waxyaabaha waxyaaba kala soo saarka dowladdu leedahay iyo sida mid wasaaradda dhaqaalistaan u taabanayso ah human capitalka oo laborka ah hadda waxaan baarlamaanka aan hadda waxaan mar dhow aan golaha wasiirada ka horgeyn doonaa ani kule shaksiyan waxa la yihahda labor corkii oo aad uga hadli doona sidii maaragtay dalkan uu ula jaan qaadi lahaa adduunyada cusub shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka muqdisho